maamulka jubbaland ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay abaaraha ka taagan gobolka gado iyada oo dirtay baaq caalami ah oo ku saabsan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolkaas gobolka gado waxa uu ka mid yahay deegaanada saameynta ballaaran ay u geysteen abaaraha waxaana qaar ka mid a xoolodhaqatada ay bilaabeen in ay u hayaamaan deegaanada kale si ay biyo iyo baad ugu helaan xoolahooda qoraal ka soo baxay maamulka jubbaland oo nuqul ka midana soo gaaray ayaa u qornaa dowlad goboleedka jubbaland waxa ay aada uga walaacsan tahay xaalada bini-aadminimo ee ka taagan gobolka gado taasoo isugu jirta abaar amni darre iyo weliba saameynta cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban oo faraba-an ku haya qaar ka mida bulshada ku nool degmooyinka gobolka gado iyada oo ilaa hadda wax gargaar caalami ah iyo mid maxali ah uusan midna gaarin bulshada gobolka gado waxa ayna wajahayaan xaalad nololeed iyo weliba mid caafi daro oo aad u daran taasoo maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraysa waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay gobolka gado oo ay bulshadiisu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha ayay abaarta si ba-an markaa u saameysay qaarkoodna ku kaliftay in ay ka hayaamaan deegaankoodii una qaxaan deegaano kale abaarta gobolka ku habsatay ayaana ka dhalatay xaalado roob la-aanta iyo weliba wax adeeg bulsho ah oo haba yaraatee aan ka jirin guud ahaan gobolka gado sidaasi darteed dowlad goboleedka jubbaland waxa ay ugu baaqaysaa dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee samafalayaasha soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan cid kasta oo kaalin ka geysan karta gurmadka bulshadaasi xaaladda adag wajahaysa in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gurmado xaaladana sidii ay uga bixi lahaayeen looguna garab istaagi lahaa maamulka jubbaland waxa ay guddi markaasi u saareysaa baa la yidhi xaaladda kasoo cusboonaatay gobolka gado kuwaas oo wadada markaasi ugu habboon ku gaarsiin doona gargaarka dowladda iyo weliba tabarucaadka shacabka ku nool deegaanada jubbaland ee jecel in ay walaalahooda gobolka gado u gurmadaan xaalado ay biyo la-aantu qayb ka tahay ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka gado kuwaas oo bulshadu xilligan ay qayladhaan ballaaran ka dirayaan iyagoona dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan gurba deg deg ah lala gaaro